dagaalkaas waxa weeyaan adeer wuxuu dhacay xalay sagaal saac iyo bar buu maaragtay dagaalkaasi ka dhacay meesha la yidhaahdo baarsan guuni halkaas oo ay degan yihiin ciidamada maaragtay soomaaliyeed ee federaalka iyo ciidanka jubbaland marka runtii ciidamadii halkaa kusugnaa way iska difaaceen muxuu ahay nimankii argagixisada ahaa ee halkaa soo weeraray
waa garta kadib maxaa dhaca marka
adugu kolley laba baabuur oo qaraxa ayay meesha lasoo galeen ciidamaduna baabuurtaas muxua guud ahaan way fashiliyeen adugu kadib waxaa dhacay inay maaragtay nimankii xerada maaragtay ciidanku degan yahay ay xabada kusoo tuurtuuraan kadibna dagaal culus baa halkaa ka dhacay waana la iska caabiyey
waa tahay maxaa khasaaraha oo dagaalka ka dhashay marka taliya runtii muxuu ah ciidanka soomaaliyeed ee meesha deganaa hadduu jubbaland yahay iyo hadduu maaragtay qeybtan kale muxuu ahaay federaalka way tahayba adugu waxaba khasaaruhu waxa weeyaan dhaawac iyo dhimasho isku jirka waxa weeye shan baa maaragtay halkaas maaragtay saddex wiiloo shahiiday iyo saddex maaragtay laba wiiloo shahiiday iyo saddex dhaawacmay intaasa maaragtay khasaaruha uu soo gaadhay ciidamada
taliya marka waxaa dhanka kale inoo sheegtaa khasaaraha ka soo gaaray argagixisada al-shabaab ee weerarka ay soo qaadeen iyo weliba dagaalka rogaal celiska ah ee lagu qaaday ee sida weyn loogu bartilmaameydsaday
runtii waxa weeyaan dagaal magarasa qorshaysan oo hawada iyo xagga dhulka ah oo maanta nimanka lagu qaaday khasaaraha kasoo gaadhay sida aanu xaqiiqada ku hayno waa sideetan iyo ilaa muxuu ahaay sideetan iyo toddoba ilaa waxa weye sagaashan buu udhexeeyaa marka khasaaro fara badan oo runtii waxa weeyaan guuldarre iyo jab muxua u geysanaya halkaa maanta kasoo gaadhay nimanka cadowga
waa gartay dhinaca kale bal waxaa ka warantaa markii weerarka u dhacay waxaa la sheegayaa in ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka jubbaland oo isgarabsanaya ay dagaal rogaal celisa ku qaadeen maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ka oo khasaaro badan al-shabaabna loogu gaarsiiyey
arrintaa way jirtaa aniga laftirkayda dagaalka qeyb ka ahaa oo maaragtay ciidamada maaragtay mas-uuliyiinta meesha marayay baan qeyb ka ahaa marka dagaalkaasi waa jiraa laba saac iyo bar meelaha oo maalinimo buu ciidanku ka dhaqaaqay baarsanguuni ilaa waxa weeyaan buundada araare oo maaragtay baarsanguuni u jira maaragtay dhowr iyo toban kilomitr baanu soconay aagaas oo dhan waa laga sifeeyey adugu ilaa bara contarool oo ilaa saddex gaadhaya oo cadowgu fadhiyeyna waa laga saaray marka dagaalkaasina maanta aada iyo aada buu jab iyo halaag fara badan ugu geystay cadowga
wararka ayaa waxay sheegayaan in meydadka argagixisada lagu arkayay goobaha ay dagaalada ay ka dhaceen maanta iyo weliba sidoo kale xerada weerarka ay kusoo qaadeen afaafkeeda hore taa maxaa inooga sheegi kartaa
waa run xaqiiqo wey arrintaas waxa weeyaan dee maaragtay hawdka iyo ilaa maaragtay meelihii maaragtay ciidamadu ay deganaayeen oo ay soo weerareen way ku dhammaadeen runtiina waxa weeyaa meydadkooda iyo dhaawacooda iyo dhiigooda iyo saanada muxua ciidanaya ay ka carareen maantao dhan waanu uruurinaynay
waa taa marka taliye haddii al-shabaab weerarkii markay soo qaadeen laga hortegay kadibna meelihii ay ku baxsadeen lagu duqeeyey oo dagaalo ay dhaceen ugu dambeyn halkey maleeshiyaadka al-shabaab ee firxadka ah ay gaareen waxaan isleeyahay maaragtay degmada jamaame iyo aaga jilib iyo waxaweye kabsooma iyo areadaasay u carareen laakiin waxa weeyaan dee loodama daba hadhayo waxa weeyaan waa cadow cadowna in la iska qabto unbuu baahan unbuu baahan yahay
waa gartay wararka waxay sheegayaan in sirdoonka ciidanka xoogga dalka ay ka warhaayeen xogta ku saabsan weerarkaas taasina ay sahashay in si deg dega looga hortago oo iyadoo laga foojigan yahaba ay weerarka soo qaadeen taa maxay nooga sheegi kartaa waa arrintaa xaqiiqo weeye waa maaragtay maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqa ay wadaan iyo waxaweeye is-uruursiga ay sameynayeen iyo xogta rasmiga ahee maaragtay muxuu ahay sirdoonka iyo waxa weeyaan qolyahan ma garanaysa ee dharcadka ku shaqeeya runtii way soo gudbinayeen si fiican baana loola socday arrintaa waxay arrintaana waxay keentay in maaragtay cadowga maaragtay la iska caabiyo sidii uu maaragtay wax u doonayana awusan ayna ugu suura gelin
sidoo kale waxaa jirtay in habeen ka hor ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay duqeeyeen fariisimo ee argagixisada ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka fariisimahaasna lagu burburiyey ee al-shabaabka maxaa ka jira taas runtii waxa weeyaan arrimahaas kolley ciidamada maaragtay soomaaliyeed iyo ciidanka jubbaland dowlad goboleedka intaba waxa weeyaan maaragtay dhaqdhaqaaq kay ayagu sameynayaan mid lamid ahoo weliba ka xoogan oo ka qorshaysan baa la sameeyaa wayna jirtaan muxua duqeymahaas iyo muxuu ahaa in la burburiyo goobaha ay maaragtay ku dhuumaalaysanayaan
marka laga soo tago marka weerarada hadda la qaaday iyo dagaalka maanta dhacayba taliya maxaan kaga qorsheysan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ee weli ku dhuumaalaysanaya deegaano ka tirsan jubbaland ee haatan nafla cariga ah
waxaan is leeyahay arrimahaas waa de kolley madaxda iyo waxa weeyaan dowladda iyo arrimahaas kolley wixii qorshaayu kasoo bixi doonaa innaga laakiin ciidanka qalabka sida haddaan nahay runtii inaan ma garanaysaay waajibaadka naga saaran ummadda soomaaliyeed muxua difaaciisa unbaan anagu gudanaynaa